iyadoo maanta xarunta golaha wakiilada hoose ee ismaamulka mandheera lagu dhaarinayay xildhibaanada golaha wakiilada ayaa dhammaan suxufiyiinta ka howlgasha ismaamulka mandheera laga hor istaagay in ay ka qayb galaan munaasabada dhaarinta guud ahaan wariyaasha ayaa dibadjoog ka ahaa xaflada dhaarinta saraakiisha ammaanka ee ilaaliya amniga xarunta golaha ayaa suxufiyiinta u sheegay in aysan haysan amar ay ku fasaxaan warbaahinta waa kuwan qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinada maxalliga ah ee maanta laga celiyey ka qaybgalka munaasabadii dhaarinta golaha wakiilada magacayga waa saakow buulle waxaan ka socdaa idaacadda dhaawa f m subaxnimada saaka waxaan usoo shaqo tegnay halkan oo aan taagannahay oo ah albaabka laga galo aqalka baarlamaanka mandheera halkan maanta waxaa la dhaarinayaa xildhibaanada amaba wakiilada golaha hoose ee laga soo doorta mandheera subaxnimada saaka markaan halkan yimaanay oo alaabta inaan soo qaadanay warbaahinada lokolka ee mandheera ka shaqeeya waxaa nagula yidhi ma geli kartaan halkan annaga ma naqaana sababta noola diidayo laakiin waa isweydiinay sababtu marka dambe xitaa wariyaal ayaan dirnay gudahay galeen xitaa gudihiika looma dhaadhici karin ninaa taagan magaca miidiya markuu maqlaba gafuurka lagu tuuray wuxuu leeyahay sun baa naga tahay annaga waxaan galabsanay ma naqaano saa miidiya u nahnayna dhibaato ayaa hadda noo bilaaban haysa waayo dowladdeeda ay bilow tahay marka waxaan leeyahay hadda ee gadaasheenna waxaa lagu dhaarinahaya aqalka wakiilada hoose ee dabcan hawshiina way socotaa miidiyana ma joogaan miidiya waxay halkan u yimaadeen in dadkoo amaba bulshada meelaha fogfog jira ay wax u gudbiyaan haddii dadkan wax loo gudbin karin magacaygu cabdixakiim haashim macalim wariye ka howlgala kana shaqeeya magaalada mandheera tv-ga mandheera cable t v ka shaqeeya saakii aruurnimadii ayaan halkan imaanay waxaan u imaanay in aan haddii aan nahnay warbaahinta ka howlgashay magaalada mandheera aan soo gudbina dhaarinta iyo xafladda lagu dhaarinaya mciyadii golaha hoose magaalada mandheera nasiib daro waxaan la kulannay warbaahintii saxaafadda luqadda afka soomaaliga dhammaan ku hadleeyeen in gacan bir ah lagu qabtay waxaa loo diiday in ay soo gudbiyaan wax halkan ka dhacaya shacabkana ay la wadaagaan saxaafadda mana naqaano sababta loogu diiday iyo sababta loo dhahay saxaafadda ma geli karto oo ma soo gudbin karto loo dhahay magacaygu waa xasan aftiin maxamed waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada mandheera sidai saaxiibadayda ay hore u sheegeen waxaan aad uga xumahay maanta in halkan albaabkan ugula celiyey oo aan joogno meeshii lagu dhaarinayay golaha wakiilada baarlamaanka hoose ee ismaamulka mandheera saakii waxaan usoo kalahanay in aan u tabino bulshada countiga mandheera dhacdada weyna halkan ka socoto laakiin waxaa nasiib dara nagu noqotay in albaabkii wariyaasha magaalada ka howlgalaya dhan laga celiyo si aysan ugu suurtagelin in wixii gudaha ka jiray oo dhabtaa inay usoo tabiyaan bulshada ku xihan marka waxaan dhahayaa marka sida fariinta walaalihii ay u sheegeen in nasiib darro ay tahay county cusub maanta bilow ah in saxaafaddii uu collow u qaado sababtana ma naqaano laakiin waxaan isdhihi karaa wariyaasha ku sugan magaalada mandheera iyo warbaahinta magaalada mandheera ka shaqayso in shan san oo culus oo ay u bilaabatay maadaama aan loo ogoleen in xogtii dowladdii ay ku dhex noolaayeen iyo bulshada ay u shaqaynayeen in ay macnaha loo diidaayo si kastaba ha ahaatee suxufiyiinta oo bannaanka ku sugnaa intii ay socotay xafladda dhaarinta ayaa munaasabadii kadib isku dayay in ay la hadlaan wakiilada golaha hoose ee la dhaariyey iyo mas-uuliyiinta kale ee ka soo qayb gashay ayaynan u suuragelin in ay helaan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera